aan ku bilowna xubinta qiimaha xoolaha maanta saylada xoolaha ee magaalada guruceel oo geela nooca qalinka heer koowaad uu ka marayo shan boqol iyo konton dolar heerka labaad afar boqol iyo toddobaatan dolar heerka saddexaadna afar boqol oo dolar isla geela nooca dhaqaalka heerka koowaad waxaa isna uu maraya afar boqoloo dolar heerka labaad saddex boqol iyo konton dolar heerka saddexaadna saddex boqol oo dolar guruceel geela nooca dhoofka heerka koowaad waxauu ka marayaa lix boqol labaatan iyo shan dolar heerka labaad shan boqol iyo konton dolar heerka saddexaadna afar boqol iyo soddon dolar ariga nooca qalinka heerka koowaad waxaa la kalisanayaa maanta afartan iyo shan dolar heerka labaad soddon iyo shan dolar heerka saddexaadna soddon dolar ariga dhoofka ahna waxaa heerka koowaad uu marayaa lixdan iyo shan dolar heerka labaad konton iyo shan dolar heerka saddexaadna konton dolar ariga dhaqaalka isna waxaa la kalisanayaa saylada xoolaha ee guruceel heerka koowaad lixdan dolar heerka labaad konton dolar heerka saddexaadna afar boqol iyo konton dolar guruceel idaha nooca dhaqaalka heer koowaad waxay marayaan afartan dolar heerka labaad soddon dolar heerka saddexaadna labaatan iyo afar dolar isla idaha qaliinka heerka koowaad waxay marayaan afartan dolar heerka labaad soddon dolar heerka saddexaadna siddeed iyo labaatan dolar idaha dhoofka ahna waxaa la kalisanayaa iyaguna lixdan dolar heerka labaadna konton dolar heerka saddexaadna afartan iyo shan dolar xubintii qiimaha xoolaha intaas ayay ku dhan tahay maanta